فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhuwaxa waraysiyada oo xiliyadan oo kale aad ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan waa tobanka bisha shawaal sannadka kun afar boqollixiyo afartanka hijiriyada qodobada caawa oo talaada ah barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo madaafiic ku garaacay saldhigyada ay askarta dowladda federaalka ku leeyihiin degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe jenaraal u xirnaa dowladda federaalka oo ku dhintay mid ka mida isbitaallada ku yaala magaalada muqdisho beesha ciroole oo geel iyo ari ku wareejisay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab aqoon-yahan ku sugan dalka dibaddiisa oo sheegay in dowladda federaalka ay la mid tahay tii cabdulaahi yuusuf oo ummadda hoggaan uga dhigtay dad mooryaan ah isagoona tilmaamay in soomaalida oo dhammi ay ka soo horjeedaan dowladaha noocaasa ayna rabaan ku dhaqanka shareecada islaamka wilaayada islaamiga ee shabeellaha hoose oo soo bandhigtay askar ka soo goostay dowladda federaalka xubnihii wararka ugu dambeeyey ee caalamka iyo caafimaadka ayaan sidoo kale ka marnay inay ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhuuxa waraysiyada
السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي qodobadaas oo idil goordhow ayaad maqli doontaan inshaa allah aan ku horrayno qodobka ugu horreeya ee barnaamijka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa ay maanta madaafiic ku garaaceen saldhigii ay askarta dowladda federaalka ku leeyihiin degmo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe madaafiicda ayaa lagu garaacay saldhigyada askarta dowladda federaalka ee degmada aadan yabaal oo ka tirsan shabeellaha dhexe waxaa la soo werinayaa in tiro madaafiica ay ku dhaceen saldhigyada islamarkaana uu jiro khasaare ka dhashay madaafiicdaas فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa waraysiyada ayaad dhegaysanaysaan jenaraal sheegow oo ka tirsan dowladda federaalka ahna maxbuusiyada u xiran ayaa waxa uu maanta ku geeriyooday magaalada muqdisho jenaraalka ayaa waxa uu maalmihii lasoo dhaafay la xanuunsanayay cudurka kansarka isbitaalka digfeer ee magaalada muqdisho ayaa la geeyey kadib markii ay xaaladiisu kasii dartay ugu dambeenna isbitaalkii uu jiifay ayuu ku geeriyooday waxaana dowladda federaalka lagu eedeeyey inay si xun ula dhaqantay wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta ee maamulka la baxay hirshabeelle cabdishakuur shaasha ayaa war uu ku soo qoray baraha uu internetka ku leeyahay waxa uu kaga tacsiyeeyey geerida jenaraalkan isagoona tilmaamay inuu u dhintay dayac ay dowladda federaalka sabab u tahay waxa uu sidoo kale walaac ka muujiyey masiirka askartii la xirneed jenaraalkaas
فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم barnaamijka dhuuxa waraysiyada ayaad dhegaysanaysaan markaana waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee caalamka cabdiraxmaan bader ayaa soo jeedinaya aad baad u mahadsan tahay waaxda ammaanka gudaha ee maamulka saynad yuhuudda ayaa magaalada naabolis ee waqooyiga daanta galbeed ka fulisay howlgalo xirxidhitaanna ay kula kacday dhallinyarada ku dhaqan magaaladaas iyadoona dhallinyaradani dusha ka saartay dembiyi aysan gelin warbaahinta maamulka gumaystaha yuhuudda ayaa sheegtay in ciidamada ammaanka saynad ay dhallinyaradan falastiiniyiinta soo xidheen xilli ay hayeen kuwa ku socdaalayay inta u dhexaysa magaalooyinka talaabiib iyo alqudus islamarkaana ay saarnaayeen gaari ay iyagu lahaayeen waaxda ammaanka ee xukuumadda talaabiib ayaana dhallinyaradani ku eedeysay inay qorsheynayeen howlgal ka dhanna yuhuudda oo ay ka fuliyeen magaalada talaabiiba tani ayaa imaanaysa kadib markii weeraras xigxigay muddooyinkii dambe la kulmeen yuhuudda dulmiga ka wada dhulka falastiin saddexdii bishii lasoo dhaafay ayay ahayd markii weerar tooreyna uu ka dhacay magaalada tel abiib ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen shan qofood oo yuhuud ah dhanka kale ciidamada gumaystaha yuhuudda ayaa waxay weeraro xog ku galla ka geysteen magaalooyin ku yaala daanta galbeed ee dhulka falastiin magaalooyinka iyo ciidanka yuhuudda saacadii lasoo dhaafay xog ku galeen waxaa ka mid ah magaalooyinka alqaliil qaliiliyah beytlaxam dulkarm iyo kuwo kale waxayna dhammaantooda ka geysteen xadgudubyo kala duwan ay kula kaceen shacabka abriyadii halkaasi ku dhaqan iyagoona xabsigu dhaadhiciya dhalinyaro badan oo magaalooyinkaasi ku sugnaa dhanka kale waxay burburin ballaaran u geysteen guryo iyo goobo ganacsi oo ay leeyihiin dadka falastiiniyiinta ee ku sugnaa magaalooyinkaasi xukuumadda tehraan ayaa mar kale beenisay inay maraykanka la gashay wadahadal toos ah cabaas aregjo oo wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda shiicada iiraan ayaa sheegay in waxbay kama jiraan ay tahay dhammaan wararka sheegaya in dowladdiisa ay wadahadal aan ahayn kuwa dadbanay la gashay maraykanka wuxuu sidoo kale tilmaamay inay diyaar u yihiin wadahadal aan toosahayn oo loo soo mara dhanka dowladda cumaan midaan ayaana muujinaysa khilaafka xooggan ee u dhexeeya maraykanka iyo dowladda iiraan kaasoo aan la saadaalin karin halka uu ku soo idlaanayo afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda iiraan ayaana waxa uu sheegay isniintii maanta inaysan xukuumadda washington weli ka helin wax jawaaba oo quseeya wadahadal aan ahayn mid toos ah wadahadalladan ayaana salka ku haya siyaasaddu maraykanka ku doonayo inuu ka curyaamiyo horumarka iiraan ee dhanka nukleerka arrintan ayaana qorshe ay ka wada siman yihiin dhammaan dowladaha reer galbeedka iyadoona iiraan ay cunaqabateen laga saar iyadoona iiraan cunaqabateen laga saaraya dhanka dhaqaalaha iyo wax soo saarka ay dibadda u dhoofiso sida saliidda ceeriinka ee uu ku jirsan yahay dhaqaalaha iiraan ciidamada taageerada deg dega ayaa duuqiimo ku garaacay garoonka diyaaradaha ee magaalada dongola ee waqooyiga suudaan maleeshiyaadka dacmu sariica maaresef ayaa maanta duuqiimo culus ku bartilmaamaysatay keedkii shidaalka ee garoonka diyaaradaha magaalada dongola ee dhacda waqooyiga suudaan duqayntan oo sababtay inuu daba xoogan ka koca xarunta shidaalka ee garoonka ayaa ugu dambeyntii lagu guulaystay in la demiyo kadib markii ciidamada dabdemiska oo ka tirsan milatariga suudaan ay soo gaareen goobta uu debka ka kacay weerarkan ayaa imaanaya saacada kadib markii maleeshiyaadkan iyo xasuuqu xushlimaha ka geysteen tuulo dhanka koonfureed ka xigta magaalada umudermaan halkaasoo ay ku dhinteen boqol iyo lix qofood oo rayd ahaa waxaa sidoo kale weerarkani ku dhaawacmay soddon toddoba qofood oo ka mid ah dadkii ku sugnaa tuulada wararka caalamka dhegaystayaal caawa waa naga intaa
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم barnaamijka dhuuxa waraysyada ayaad weli dhegaysanaysaan beesha ciroole ayaa geeliya ari waxa ay ku wareejisay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab beesha oo ka mida beelaha dega gobolka shabeellaha hoose ayaa waxa ay muujisay sida ay uga go-an tahay inay jihaadka garab istaagto munaasabadda ay beeshu ku wareejinaysay geelka iyo ariga ayaa waxaa ka qayb galay cabdulaahi yaasiin jaamac warbixintan ayuuna inooga diyaariyey
allahu akbar allahu akbar allahu akbar
halkan waa deegaanka nasruuddiin oo horay loo ohan jiray hilow kaale oo hoostaga degmada barawe ee gobolka shabeellaha hoose waxaa degta beesha ansaarta ah ee ciroole taas oo marar kala duwan garab istaagtay halganka dhanka shisheeyaha dalka ku soo duulay iyo weliba dhinacyada caawanaya iminka waa xilli maalin ah qorraxduna ay kulushahay bacdal duhur ayaa meel bannaan oo ku taala deegaanka nasruuddiin waxaa soo istaagay qaybaha kala duwan ee bulshada iyo weliba marti sharaf ay goobta ku caasumeen ujeeddaduna waa in ay beeshu bixiso xoole ay ugu tala gashay inay ku garab istaagto ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ee dagaal kula jira ciidamada shisheeye iyo weliba kuwa maamulada la shaqeeya dadku waa kuwa aad u qiiraysan waxaana isqabsatay takbiirta allahu akbar allahu akbar allahu akbar
ugaaska beesha ciroole ugaas ibraahim maxamed nuur islamarkaasina ah guddoomiyaha odayaasha dhaqanka ee gobolka shabeellaha hoose ayaa goobta ka hadlay waxaad ogaataan adduunka ilaahay baa abuurtay dastuurka uu soo dhex dhigayna ku takon qur'aanka waaye nin kastoo diidana waa diidnay caalam ma jiro ilaa dastuurkii loo soo dhiibay caalamka ku tukan qur'aanka waaye ciddii ma rabna ay tidhi ama gaalo ha noqoto oo saliibi ah ama gaalo ha noqoto majuusi ah ama gaalo ha noqoto murtad ah kutubkaas qur'aanka waxaan ahayn annaga dunidan in lagu xukumo diyaar uma nihin mid kastoo iswaalana ama kutubkaan u soo dambaynayaa ama annagaana la weynaya ama ayagaa la weynayaa allaahu akbar waxa uu sheegay in ay wareejiyeen toban neef oo geel ah iyo in ka badan konton neef oo ari ah iyo weliba boqol iyo konton kutub oo ah kuwa qur'aanka kariimka ah waxa uu sheegay in ay ugu tala galeen in la gaarsiiyo ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin waxaa xusid mudan in ariga ay dhiibeen haweenka beesha halka geelana ay odayaashu soo aruuriyeen waxaad ogaataan xoolaha meesha dhooban waxaa soo dhiibay ariga iyo kutubada qur-aanka ah gabdhaha reer ansaareed ee beesha caroole ayaa dhiibey oo igu soo wareejiyey anna aan ugu wareejin doono wilaayada islaamka oo wakiilka ugu ah harkatu shawal mujaahidiin wax allaa wixii gacantayna ku soo dhaca inaan ku wareejino ayagaana geenaya sufuurta iyo meelihii looga tala galay hadda markan gabdhaha ansaarta waxaan kala wareegay kutubadaas qur'aanka ah iyo arigan faraha badan ayaan kala wareegay waa konton iyo laba neef oo ari ah waxayna ku wareejiyeen ciidamada xarakatu shool mujaahidiin ee ku kala sugan furmaha bariga afrika meel kastoo ay ka joogaan ayay u soo dhiibeen waxay kaloo diyaariyeen kutubadan qur'aanka ah oo loo diyaariyey in loo geeyo wiilasha jooga safuurta hore oo la dagaalamaya gaalada habeen iyo maalin ka dhiijinaayo habeen iyo maalin dhaawacaayo habeen iyo maalin dilaayo baabuurtoodii soo furanaayo ragga ayaan hee kutubadaas loo soo dhiibey sidii mar allaale markii habaddu ay ka istaagto ay ugu nastaan annaga waxaan ku nasanaa kitaabka alleh waxaan ku hurudnaa kitaabka alleh waxaan ku raaxaysanaa kitaabka alleh wax kaloo na anfaca ama na deeqo adduunka ma yaalin ninkii nagula dhegana waqaatiluuhum xataa laa takuuna fitna wayakuuna addiinu kulluhu lilaah kitaabkaas qur-aanka ayaa samada dhulkan ilaahay lagu xukumayaa waa la waayey annagana waana la waayey allaahu akbar tirada geela geela waxaa igu wareejiyey nuqubada beesha reer eroole oo ku saabsan nuqubadii geela soo aruurisay waxay igu wareejiyeen toban neef oo geel ah haddeer inta waxaa taagan siddeed neef oo geel ah laba neef oo geel ah jaa ciidamada ayaa haddeer xalay habeera loo qaaday ayaga ayaa ciidankii loo dhowaa ayaa loo geeyey ciidamadii kale furumaha joogana geelan isagaa u socdo iyo geel ka badanoo naga sii horreeyo aan soo dhiibnay iyo geel ka badanoo haddeer geen doono ayagana furumahaasay u socdaan waxaad ogaataan gaaloy wiil aabbihii dagaal diyaar u ah inuu gabado ka sugi maysid wiil aabbihii daba socdo hooyadii daba socoto oo rabaan dhammaantood inay aakhiro aadaan imaa qur-aanka in lagu dhaqmo dad doonaayo cidna kama adkaan karto gaaloy ha isku daalin dalka isaga bax murtadiinta waxaan leeyahay dalka waa dalkaad u dhalateen diintii lidink hooyadiina lagu nikaahay waayo diinta idin sheegayno haddii aad dadnimo idinku dambayso diintiina u toobad keena dadkiina soo dhexgela toobada waa furan tahay haddaad diiddaan idin diidnay waxaan idin diyaarsan inaad dunida lidinka waayo ama in annaga dunida aan ka tagno qaar ka mid odayaasha dhaqanka ee beesha coroole ayaa goobta ka hadlay waxaanay faahfaahin ka bixiyeen siday ugu heelan yihiin garab istaagga jihaadka ka socda soomaaliya maantana annagana maxaana dheh yaallaa kitaabullaahi yahdi wa sayfullaahi yansur kan maxaa waaye marka annaga aan ku dhegana akhwaani marka goolliba haddii unugeeda la qaata ka waran oo la qabsada waa weeraraysaa sooma beel haddii ugaaskeeda hor ka caaya gabdhihii soo istaagan jihaadkii oo la wada aada biidnillaahi ma qabsan doonaan ilaa oo kutubkaas horteenna yaalla geyiga soomaaliya oo dhammaan baa loola socdaa maaina muqdisho keliya ma ahan ha ogaadaan sidoo kale haweenka ayaa goobta ka hadlay iyaga oo ku dheeraaday siday ugu qanacsan yihiin inay jihaadka kaalin ka qaataan
ragga akay haddii aan qaadfeenna wallaahi salaad ma la tukudfeenna mana la soonfeenna mana la salaadfeenna mana sake ma la dhiibfeenna laa ilaaha ilallaahna ma la irfeenna macnaha la ajala gaalow andii ku koytay dartaa raggay hor surumay oo nafsadiisow huray oo ilaahay dartaas ongohay oo himee i maalan awlaadiisow iyo aradiisow iyo macnaha waalidiintiisow kahajiroodan oo una dartana macnaha inaa hijaabakana hurnagadaan akaw inaa ogaadaan macnaha inaa macnaha gabdha oo usow walaalaakiisow agaa ka dambooshaa inaa ogaadaan ina hooyayaalkiisow macnaha oo usow dhalan oo jeelyan macnaha inaa ogaadaan ka dembooshaan wiilishana macnaha inaa laga demboosha inaa ogaadaan iska taashani macnaha haddii una ansaar agna beesha eroola agna yaa ayuhalmujaahid yaa ayuhal ansaar ansaar iyo mujaahid iska tashani wiilishana furmaa u jaraan walaalaalkana furmaa u jaraan andii una hadda oge maalanday andi rugoogta una heeshnina wal kale muu heeshno macnaha haddii koresna ina anqamaas iyo istishaahada macnaha furmaa inaa wadna waa naga go-anta haddii una ansaarta agna beesha eroolo hooyooyinka odayaasha dhaqanka ee gobolka shabeellaha hoose ayaa lagu casumay kulankan beesha caroole ay xoolaha kula wareejinaysay xarakada shabaab almujaahidiin waxaa ka mid ahaa odayaasha halka lagu casumay suldaanka xawaadle ee koonfurta soomaaliya suldaan aadan tifow waxa uu sheegay in ay rajo ka qabaan in ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ay la wareegaan magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya horta meeshan laba laba waddaa lagu kala socdaa sideedaba waa laba labaa jirto kooxna xasan garguurtaa la baxay kooxna abuu cubaydaa la baxay koox saddexaad dhaxda kuma jirto insha allahu tacaalaa annagu haddee saan ognahay oonna isk- waana iska warqabnaa kolley waa fariiqii madaxweyneheeni abuu cubaydaan nahay insha allahu tacaalaa biidni illaahi tacaalaa asagana ilaahay waxaan ka rajaynaynaa ilaahay xaqa ha ku sugo int annaga waxaan u dhimanaynaa waa kitaabkaas qur-aanka ah hadaf kaloon leenahay ma jirto ilaahay waa naga kaafiyey gaal ilaahay waa naga kaafiyey falilahi alxamdu waxaa loo baahan yahay gaalada dhammaystir bay u baahan tahay dhammaystir maanta marxaladda waa u jeednay meeshay marayaan meesha hadda loo joogo muqdisho lafteedaa la arkaa muqdisho meesha ay mujaahidiin joogaan run ahaantii ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka rajaynaynaa goordhow inay madaxtooyada tagaan biidni biidni illaah annaga waxaana loo ka baahan yahay jihaadka waa maal iyo naf iyo lisaan waay insha allahu tacaalaa maalkaana weliba ugu horreeya sida hadda aayadaha qur-aanka jaahaduu biamwaalikum wa anfusikum dhowr aayadooda ku timid ilaa hal aayad oo nafta soo hormarisay mooyaane insha allahu tacaalaa maalkiina qabaa'ilaadka muslimiinta ah ee ku nool gobolka shabeellaha hoose guud ahaan maalkii way wadaan run ahaantii sidoo kale suldaanka beesha tunne suldaan maxamed cabdulqaadir ayaa isaguna goobta ka hadlay tabarwal waaye gaalo tabartiya dhammaate murtadiin tabartiya baaba'de hadduu wali ka jarne bili afaraada iya ka jarna janaayo febraayo maarso abriil hadda ka jarna waa halkisana eyusam lunqobadiu ilaa hadda hal shilin dhaqaalea malhaye adduunka hal shilin dhaqaalea manhaye ballanqaadka la ballanqaaday wal waysanya ilaa hadda markii hadalaay nankii midowga afrika hayshada shalmigeerad wali arrey ilaa hadda wal ballanqaade ma haysan shilin mahana deerin markaa wali ogaadasaan ani meel walba an jarn xaqiiqdii mardhow wali ilaahay ka rajayaana anuun aragna isan haddii wali la yaabantiina baraawa gaalay ka jarta gaaladaas dagaal diyaar man eh godkaasley ka jarta bahawlay fadahayd wala haddana dhibahay murtadiinta uun murtadiintiina aragahay tan wal kabiyahay magaalooyinka mardhow wali laka yaabe inay xamarley lasla qobsada gaaladon mulantaaban gaaladon iyo wali alla aragu doone sida maraykanka oo kale jid isya araano tuugta maan hubkana ka tabaana jidlayna siyaa ku sugaan insha allah
waayadan beelaha ku dhaqan walaayadka islaamiga ah waxay ku tartamayeen bixinta xoolaha gaar ahaana geela iyadoo la gaarsiinayay furumaha ay ku sugan yihiin ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin
allahu akbar allahu akbar allahu akbar
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم barnaamijka dhuuxa waraysiyada ayaad weli dhegaysanaysaan aqoonyahan ku sugan dalka dibaddiisa ayaa sheegay in dowladda federaalka ay la mid tahay tii cabdulaahi yuusuf oo ummadda hoggaan uga dhigtay dad mooryaan ah isagoo tilmaamay in soomaalida oo dhammi ay ka soo horjeedaan dowladaha noocaas ah islamarkaana ay rabaan ku dhaqanka shareecada islaamka aqoon-yahankan oo lagu magacaabo maxamed ayaa waxa uu tusaalooyin u soo qaatay maxkamadihii islaamiga ahaa ee soo maray soomaaliya iyo sida ay dadka ku dhaqan magaalada muqdisho xilligaasi u soo dhoweeyeen ku dhaqanka shareecada islaamka dowladda federaalka ayuu sheegay inay la mid tahay tii cabdulaahi yuusuf oo loo arkayay inay tahay dowlad camiil ah oo shisheeyaha ku tirsan dadka ka soo horjeedana aan la odhan karin inay yihiin kuwo qaldan ugu dambaynna ay noqonayaan kuwa ka guulaysan doona maamulka hadda jira sidaba ka dhacday afghanistan iyo suuriya waxaynu xusuusanaa dowladdii cabdiqaasin oo carto oo lagu soo dhisay oo xamar la keenay macnaa reer galbeedka iyo dowladihii soo dhisay oo dilaaliidda ah oo jabuuti ay ka mid ahaayeen diyaarad bay soo saareen waxay dhaheen orod dowlad baa kaa dhignay xamar aad laakiin dadku maxay ku ku- ku caynteen oo ay ay ay ku badbaadayeen markii mooryaantii meel walba ay taag taagneed xamar sagaashan iyo afartii sagaashan iyo shantii sagaashan iyo lixdii sagaashan iyo sagaalkii xilliyadaas eh, waxaa samaysmay amaba labadii kunba waxaa samaysmay dadkii markii ay dadkii nafta u keeneen in reeraha xaafadaha degan qaab qabiila ay u yidhaahdaan warrimayahow maxkamad aynu samaysano bal annaga aynu isku badbaadinno maxaakiimtaasi marka waxay isku waxay way samayseen midow markii hore waxaa la oran jiray midowga maxkamadaha islaamka maxkamadihii xaafadaha ka jira oo reeruhu ay lahaayeen ayaa waxay samaysteen hal midow waxayna awood u yeesheen in ay awoodoodaas iyo midowgoodaasi ay dekadii furaan eelaboorka ay soo celiyaan isbaarooyinka ay qaadaan nimankii mujrimiinta xar dagaalka ahaa ama dagaal oogayaasha loo yaqaanay ee xamar haystay ee nin walba dowlad ku xirnaa inay dhammaantood ka saaraan bay bay bay ku guulaysteen marka aan dhammeeyo waxaan ka wadaa ha- su-aashaad i weydiisay ah maxaakiimtaasi marka marka waxay la dirirayeen dowladdii cabdulahi yuusuf ee amxaaradu ay gadaal ka riixaysay bay dagaal kala hor yimaadeen cid soomaali ah oo diidanayd dadka wadaniyiinta ha noqdaan ama dadka soomaalida ha noqdaane boqolkiiba toddobaatan in ka badan ama siddeetan waxay taageersanaayeen maxaakiimtii khaasatan dadka xamar degan iyo koonfurta degan waxay aad u taageersanayeen maxkamadihii maxkamaduhuna waxay la dirirayeen markaas dowlad jirtay oo tan maanta u la mid a unbay la dirirayeen taasi marka eh, waa waa lala diriray hadafkii loola dirirayay waxay ahayd waxaa loo arkayey inay tahay dowlad camiil ah dowlad etoobiya gadaal ka wadato dowlad eh, aan caadil ahayn dowlad mooryaantii xamar laga saaray iyo war rooriskii wasiire inta ka soo dhigtay dib xamar ugu soo celinaysa baa loola dirirayay marka waxaan ka wadaa haddii marka eh, ururada ay u arkaan eh, dowladda jirtaay ijtihaadkooda iyo aragtidooda ay u arkaan inay tahay dowlad camiil ah Eh, lama oran karo boqolkiiba boqol waa dowladdii baa lagu baxayoo dowladdii meesha ka jirtay baa baa lagu baxay marka waa masalo u baahan ijtihaad tusaale ahaan eh, taalibaan waxay la dagaalamayeen maraykan iyo dowlad camiil ah oo ninkii karazai iyo kii ka dambeeyey cabdilqani labadaba xamid karazai waxay dowlad camiil oo meesha la keenay oo la og yahay meeshay ka timid laakiin taalibaan way la dagaaleen ugu dambayntiina way ka guulaysteen dad calooshaqaalayaal ah dad aan horumarka dan u lahayn dad wakiil u ah dad aan rabin dagaalka inuu dhammaado ee, la rabo un inay waxaan iska sii socoto syria waa daliil kale weye dowladdii eh, bashaar al asad ee xaafid al asad wiilkiisii oo waddanka kontonka sano inta ka badan isagii aabihiisii isaga dhexlayeen oo dadka dee dhibaatada aragtay u geysatay jamaacad baa ku kacay hiwaar baa samaysmay oo al-shabaabku waxay aaminsan yihiin xalku soomaaliya ha noqoto ama caalamka ha noqotee inay tahay seef iyo xabad iyo dagaal bay aaminsan yihiin waxaan u malaynayaa shabaab keliya marka maan shareecada in lagu dhaqmo qof kasta oo muslima oo soomaali ah waxay leeyihiin waxaan rabnaa shareecada inaan ku dhaqanno
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم qaybaha dambe ee barnaamijka dhuuxa waraysyada ayaan kusii dhownahay markaana waxaad ku soo dhowaataan xubinta caafimaadka waxaa soo jeedinaya doctor maslax بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد ee xalaqadeena insha allahu tacaala caawa waxaan kaga hadlaynaa miraha bocorka bocorka runtii wuxuu ka tirsan yahay mirayaasha aadka iyo aadka loogu isticmaalka badan yahay waxaa loo isticmaalaa asoo la kariyey iyo asoo ceyrina intaba waa la isticmaalaa wuxuu ka kooban yahay faytamiino badan iyo macdin badan oo jirka bini aadamka waxtar badan u leh mirahan waa yaryar yahay islamarkaasna cagaar waaye mirihiisa markii bocorka la kala furo ama la kala jibiyo ayaan inta badan la arkaa wuxuu leeyahay nafaqooyin oo aad iyo aad u xoogan jirka bani aadamka waxtar badan u leh caafimaad badan iyo waxyaalo badan jirka uu qaban kara faa'iidooyinkiisa lama soo koobi karo runtii wuxuu leeyahay bocorkan qofkii isticmaala oo ka faa'iidaysta cudurro badan iyo waxyaalo badan ayuu caafimaad ahaan u leeyahay waxa ugu horeeya oo bocorkan uu daawada u yahay ayaa ah inuu ka hortago keliya xanuunka islamarkaasna yareeyo dadka keliyaha ka sheeganaya dhagaxa ama xamiitida dhagax kaga jiro islamarkaasna kaadida ay gubayso ama kaadi xanuunka ka sheeganaya baaritaana oo intaa ka badan oo la sameeyey ayaa lagu ogaaday mirahan bocorka inuu ka hortago cuduro badan oo ku dhaca xagga kaadimareenka iyo meesha loo yaqaan u t i-ga asigoo ka hortagaya islamarkaasna baabi'inaya dhegxaanta iyo mataqaana waxyaalaha dhegxaanta ka samaysma sidoo kale bocorkan wuxuu ka hortagaa duqowga maqaarka ama maqaarka oo duqooba isbedela dadka ayuu ka hortagaa wuxuu dadka ka caawiyaa dadka hurdo la-aanta ka cawda ama ka cabaada ayuu horumariyaa maskaxdooda hurduu siiya wuxuu dadka ka caawiyaa xagga dhalmada dadka ka sheegta oo ragga iyo dumarka isugu jira ayuu ka caawiyaa faytamiino badan oo wuxuu bixiyaa ku saabsan xagga dhalmada wuxuu hormariyaa nasasho la-aanta stresska iyo walaaca dadka ka sheegta maskaxdooda ayuu hormariyaa wuxuu u fiican yahay caafimaadka guud ee jirka baniaadamka wuxuu bixiyaa maadooyin badan oo jirka u fiican sida magnesium iyo fosforos iyo maadooyin kaloo la mid ah kuwaasoo yareeya khataraha jirka soo weerara ama khataraha ku yimaada cudurada wadnaha iyo qulqulka dhiigga saamayn kara wuxuu islamarkaas yareeyaa stroke inuu qofka ku dhaco dhiiguu ku furmo maskaxdiisa xididada qaar ay weynaadaan qofka macaan uu ku dhaco cudurada dheefshiidka ku dhaca ama cudurada lafaha daciifiyo islamarkaasna jebin kara inay u yimaadaan dhan ayuu ka hortagaa sidoo kale wuxuu la dagaalamaa caabugyada jirka soo weerara oo ka yimaada bannaanka ayuu la dagaalamaa wuxuu isku dheelitiraa levelka asidka ama waxyaalaha oo asidka keena jirka u keeni kara kuleelka iyo gaaska waxyaalaha la midka ah jirka inay soo galaan ayuu isku dheelitiraa islamarkaasna ka caawiyaa dadka iyo cuduro kale inay yimaadaan ay dheefshiidka usoo gudbaan ayuu ka hortagaa wuxuu ka hortagaa cudurada ku dhaca mindhicirada goryaanada iyo barasaydyada waxyo loo yaqaano wuxuu kor u qaadaa immune systemka ama immunitiga awoodda jirka baniaadamka ayuu kor u qaadaa wuxuu bixiyaa caafimaadka brostateca waxaa jirta qanjir ku jira ragga kaas oo keena dadka markay da-da gaaraan konton ilaa iyo wixii ka weyn ay gaaraan oo inta badan infecshano ku dhaca barar keena islamarkaasna kaadida oo gubta dadka mararka qaar kaadida oo soo noqnoqota mararka qaarna qanjirka dhan oo barara marka qanjirka brostatka ragga ayuu aad iyo aad ugu fiican yahay waxaa dhici karta mararka qaar dadka qaar qanjirka kaadida inay soo nonoqoto iyadoon qanjirkana bararsanayn waxaa jiri karta marka xanuun la yiraahdo infection ku dhaca qanjirkaas marka bararaa imaanaya kaadidaa soo noqonaysa murqaha balaadarka waxay sameynayaan iyo qanjirka inay isku soo aruuraan iyagoo isku dayaaya inay kaadi soo saaraan haddana ma imaanayso qofka musqushu taga waxba ma helayo marka infection nooc oo mataqaana balaadar overactive la yiraahdo waaye oo balaadarkaas iyo qanjirkaas ku dhaca mirahan marka infectionada noocaas brostatka iyo qanjiradaas la xiriir ayuu aada ugu fiican yahay sidoo kale wuxuu u fiican yahay inuu kor u qaado tinta bidaysa ama dhibaatooyinka soo gaara xagga jiridka madaxa soo gaara ayuu u fiican yahay wuu koriyaa sidoo kale wuxuu isku dheelitiraa sokorta dhiigga wuxuu hormariyaa wareega dhiigga si guud ayuu hormariyaa wuxuu xoojiyaa lafaha iyo mataqaanaa inay jabaan ayuu ka hortagaa waxaa ku jirta calcium iyo minerals tiro badan ayaa ku jirta baaritaano qaaroo la sameeyey ayaa la soo jeediyaa inay mataqaanaa cunitaankiisa oo mirahan bocorka joogtada ah ay qofka ka caawinayso inuu jabo ama uu soo gaaro lafihiisa dhibaatooyin asigoo ka hortagaya lafahaas dhisaya si gaar ah haweenka oo dhalmada joojiyey ayuu aad ugu fiican yahay sababtoo ah hadday dhalmada joojiyeen da-daas ay gaaraan waxay khatar u yihiin xanuunada lafaha ku dhaca ama calciumta inay baaba'do ay dhibaatooyin u yimaadaan saas daraaddeed marka waxaa lagula talinaya haweenkaas oo kale dhalmada da-da joojiyey jooga inay isticmaalaan aad iyo aad ugu fiican yahay wuxuu hoos u dhigaa colestroolka nooca l d l-ka loo yaqaano ayuu hoos u dhigaa wuxuu yareeyaa xanuunka kalagoosyada iyo bararka ku yimaada meel kastoo kalagoosa jirka baniaadam ku jirta ayuu yareeyaa runtii marka intaas oo fawaa'id ah ayuu leeyahay mirahan isticmaalkiisa marka waxaa loo isticmaalaa si joogto ah qofkii u isticmaala ayaa faa'iidooyinkan heli kara qofka marka laba siyaabo buu u isticmaali karaa tiro yar oo mirahan ah inuu maalin kasta raashiinka ku darsado uu ku cuno uu samayn karaa inuu caadi asigoo la dubay ama la foorneeyey sida rootig oo kale loo sameeyey qofka inuu isticmaalay intan waa yeeli karaa wax dhibaato ah oo isticmaalkiisa ama cillado ah ka imaan kara ama qofka uu ku samaynayana ilaa hadda lama hayo aad iyo aada u mahadsantiin
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
qaybaha dambe ee barnaamijka dhuwaxa waraysiyada ayaan isla soo gaarnay wilaayadii islaamiga ee shabeellaha hoose ayaa soo bandhigtay askar ka soo goostay dowladda federaalka askartan oo ay tiradoodu ahayd shan askari ayaa waxaa lagu soo bandhigay deegaanka kunyo barrow ee wilaayada islaamiga ee shabeellaha hoose waxa ay ka kala yimaadeen magaalooyinka muqdisho iyo baraawe waxaana ay ka warbixiyeen waxyaabaha ku kalifay inay isaga soo baxaan dowladda federaalka iyagoo qaarkood sheegay inay si dirqi ah kaga soo badbaadeen dagaallo ka dhacay gobollada dhexe ee soomaaliya waxaana waraystay wariyaheenna maxamed sheekh cali waa hagaag een ugu horeyn ku soo dhow idaacadda islaamiga alfurqaan magacaaga waa dhowahay walaalka magacaygu waa cabdinaasir cusmaan cumar waa yahay een cabdinaasir halkeed ka timid waxaan ka imid baraawe dowladda federaalka goorme ku biirta waxaan ku biiray sanadii laba kun afar iyo labaatan waxaan ku jiray muddo lix bilood ah kadib waxaan fahmay inaan wax diin ah meesha oo lino islaamnimo ah kadib waxaan garawsaday inaan ka tago oo aan meesha ku noolaa karin si qalbiyan ah qanaacadeeduna ay ku qanci weysay ilaan qofka biniaadanku wixii naftiisa ay ku qanci weyso waa inuu isaga tagaa anigana marka waxaa garawsaday inaan meeshaas ka tago oo aan aado dhul laga xukumaayo wilaayaadka islaamka kitaabka qur-aanka axaadiistii nebiga sidaasaan ku imid halkan anigoo kaashanaya nabadoonadeeda iyo waalidkayga
maxaad ugu biirtay kolkii hore ciidamada dowladda federaalk wallaahi qof aa iga aqli badiyo geliyey meeshaas radinimada markaad ku biiraysa maxaa lagu sheegaya marka wallaahi lacagi iyo in meeshaan jaga laga heli doono oo baraawa ay tahay oo tolkaaga ay joogaan oo waaweenka aad ka noqon doontid sidaasuu ii sheegay wax jaga ah ma ka heshay marka wax jaga ah iska dhaafee wax lacaga xataa ma ka helin kolkii hore markaad intee uga birta isla baraaw gudaheed miya meel kale baraaw gudaheeda ugu biiri waa kaa si fiican tababar ma soo qaadat ma wax tababaraa ma qaadan n lix bilood ayaa ka tirsanayd ciidamada dowladda federaalka intaas dhan maxaad samaynaysa oo aada uga jirta wallaahi intaas qof aniga asaagayga ah oo staff u ahaa a ilaalinaya dee waxay ayaga yaqaanaan qofka in la ilaaliyo dee anaga malakamood ma ka ilaalin karna wax walba haddaan ka ilaalin qofka ilaalinaysa muxuu ahaa wuxuu ahaa sarkaal ka tirsan kooxda radada soomaaliyeed inoo sheegi karta jegadiisa magaciisa wallaahi kabtan ayuu ahaa waxaana la dhahaa kala dire ninkaas staff u ahaa
ciidamada dowladda federaalk muxuu u qaabilsan yahay marka nabad sugid nabad sugidda baraawe xukuma waa kaa dabcan waa taliyaha nabad sugidda degmada baraawe intii aad joogtay baraabe ilaan xog ogaal ayaad u tahay goodfalada ay geysanayaan ciidamada dowladda federaalka waxyaabaha aad ku aragtay oo dhibaatooyin ah maga sheegi kartaa wallaahi walaalka dhibaatooyinka horta ma koobmaan waayo meelaan diin looga dhaqmaynin kitaab alla loogu dhaqmaynin wuxuu ilaahay uu subxaanahu watacaala yiriba qaala allahu tacaala iyo qaala rasuulullahi qofka hadduu ismoogsiinayo dembiga gobodfallada isaga dhacaya dee annagu meeshu waxaan cunaynay oo aan ku nooleynab ha ahaata dhankii balwadda dadka la siiyo ha ahaata badarka la cunayo waa dhididka shacabka soomaaliyeed masaakiinta baraaba degan xooga loogu soo qaado xeelada loogu soo qaado in badan oo aan xeelad la isticmaalayn dadku dee laska soo xiraayo al-shabaabnimo lagu tilmaamayo sidaa lacag loogu gurubsanayo sidaas baanu ka shaqey jirnay maadaama gobolka shabeellaha hoose maalmihii lasoo dhaafay dagaalo ay ka socdeen oo u dhexeeyey ciidamada xarakada al-shabaab iyo kuwa dowladda federaalk baraawa see looga dareemaya
wallaahi baraawo cabsi weyn baa ka jirtay haddii oo soonaha baraawo ay maraan rag ka tirsan xarakada shabaab almujaahidiin dee habeenkaas jiif ma jira iyo maalmahaasoo dhan nimankiibaa meelaha joogaa laleeyahay askarta iyo qaadaa loo wada qaybinayaa iska qayilaa laleeyahay soo jeeda naga ilaaliya dee nin qayilaya muxuu tari karaa markaad al-shabaab u imaatay ee deegaan kuwibaro saa lagugu soo dhaweeyey wallaahi si aa filaynay iyo si loogu sheekeeyey horta iyo si ka duwan kaaf iyo kala dheeriya dhahdaa soomaalida maxaa lagu sheekan jira marka meesha markaa joogna meeshaas haddii la tago waa la isqalaya aragtida lagu arka bes waaye saan waaye inta rafaadaa jiro ninka god baa lagu ridayaa waxa dee markaan imaanay waxaa lagu soo dhoweeyey si wanaagsan meeshu inaa anaga joogi jirnay midda xigtaa markaan imaanaynay ilaa hadda dhowr maalmood baan joognaa wax qori la dhahaya xitaa maanan arkin wax kale iska daa gobodfallada ay sheegayaan waxaaba been ka ahba in annaga wax qori la dhahaya xataanan arkin si wacan baan lagu soo dhoweeyey guri baa nala geeyey waa lana marti qaaday dee intaa aa kula hadlaayo inta aad joogna hilib baan cunaynay wax kale xataa maanan arkinba si wacan baa inloo soo dhaweeyey
wax hub ah oo aad la timaad ma jiraan may may wax hub ah maanan la imaan
ninkii sarkaalka maxaa ku wardiinaysa marka dee qori uu leeyahay baan ku ilaalinayay iyo boosh iyo tooto uu leeyahay dee markaan ka tegayana meesha ani waxaan ka tegay shan bilood ka hor markii waxayga soo sheegtay nabadoonadeedii waalidiinteydii aa kaashtay aniguna iga soo go'day meeshii waa ka tagay xamaran iska aaday nabadoonadii waxay dhahay ilaa aa kaa soo wacayna meeshaada iska joog sidaan baan ku tegay ugu dambeyntii maxaad ugu baaqaysaa ciidamada kale ee ku jira safka askarta dowladda federaalka wallaahi dadka ku jira kooxda ridada soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa waxaan u dirayaa weliba baaq qalbigooda taabanaya soo maanta waxa aad ku dhimanaysa ma ahan wax caqiida ah maanta sidaa haddii aad ku dhimatay ahlunaar baa tahay walaalayaalow waxaan idinkugu baaqayaa intaysan geeridu idin imaanin waayo kullu nafsin daa'iqatu lmowt uu leeyahay ilaahay subxaanahu watacaala waa dhadhamini naf walbaba geeridu way dhadhamini ilaahay suuratulbaqara wuxuu ku leeyahay wattaquu yowman turjacuuna fiihi ila allah uma tuwafaa kullu nafsin maa camilat wahum laa yudlimuun naf walba waxay u baahan tahay inay soo laabato maalin baa jirto lasoo laaban doonin oo yowm alqiyaamo ah marka dadkaas waxaan ugu baaqayaa inay imaadaan meeshaan si wacan baa laisku soo dhoweynayaa diin baa jirta wanaag baa jira xusnul khuluq baa jira dabeecad wanaagsan ayaa laiskula dhaqmayaa dhaqan wanaagsan marka gaalnimada ridada xoolaha islaameed la dhacaya la cunaya laiska qayilaya inaysan wax faa'iido lahayn maalin baa imaan doonto layska waraysan doono nimankaa ku jira kooxda ridada soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa inay waxyaalaha ay ku jiraan ka toobad keenaan nimanka mujaahidiintana u imaadaan si aakhiradoodii ay u ficnaato magacaaga magayga cabdulaahi diinow cabdi cabdulaahi halkee ka timid waxaa ka imaada baraawe baraawe marka maxaad ka qabanaysaa ciidan ah askari askari dowlada ah
goormeed ku biirtay marka ciidamada dowladda federaalka laba kun iyo labaatan labado marka laba sano iyo lix biloodaa ku jira wax tababara ma soo qaadat halkee soo qaadat lix bilood ayaa uganda ka soo qaatay baraawa aana lagu qaaday waxaana la geeyey xamar xamar waxaa joognay muddo bil amalaa joognay ka bacad ugandana loo qaaday
waayahay maadaama uganda lidin qaaday tiro ahaan markaa bixiseen tirideena saddex kuna ma lahayn marka lix lix biloodaa tababar soo qaadan ka bacdana la soo qaaday waxaana la keenay miila dhahaya xere damaanyo waa muqdisho ku taala meeshan waxaa ku jirna laba bilood ka bacad qoryaala nala qaabiye waxaana la geeyey furont ana saddexdii aa laga qayb galay labo labo daqaal horta waa iska fududaay ma fahanta kii ugu dambeyska saddexaad sagaal qof aa aniga dhimatay kan shabeelow midka ugu qatarsan marka sagaal qof aa naga dhimatay marka dhaawacday tirada waa iska badan yihiin dhaawacaaday toban iyo lix qof malaa naga dhaawacday marka adii xaal cabdibeli gaariye ugu carara meesha waana laga gubay marka adii adii dhaawac iyo dhimasho dhimasho dhaawac waxaa badnaa dhaawaca badnaa dhimasho sagaal qof waxaa adii meesha laga soo tegay waxay miid aan la arkin iyo wixii dhaawac la arkin iska dhaafarto wixii la arkay sagaal qof miid ah iyona adee lix qof dhaawac maxaad isaga difaaci weysaan maadaama idinkan hub aad wataan ragga idin soo weerareen hub ay wateen maxaa isaga difaaci weysaan isleedaha ragga macnaha taatikaa nugu soo galeen marka aniga kedisa nugu soo galeen cayaalka marka habadda bilaawata qaar dagaal ma u galeen waa carareen marka qaar adi dagaal galeen qaarkii dagaal galeen wax dhintay waxay la baabaya laga dhigay waa soo jabnay dagaalka uslaa kaas waayo maadaama haatan aad ka soo laabatay inaad ku biirto askarta dowladda federaalka maxaad ugu baaqaysaa ilan hadda askar fara badan ayaa ku jira safkooda maxaa leedahay kuwaas kuwaas waxaan dhihi lahay niyo meeshaas nolol ma taalo mar welbo diinta ilaahay usoo laabta ayaan dhihi lahaa meeshaas nolol ma taalo kasoo dheeraada haddii meeshaas aa gashaan dhibaato waay wiilal badan ay galeen aniga asxaabadeyda ka mid ah aan arkay dhibaatada ay meeshaas kala kulmeen marka meeshaas hagelinaa dhihi lahaani saasa ugu baaq lahay asxaabteyda hadda rabtana waxaan dhihi lahay meeshaas ha haminin haddii niyadaada ku jirta niyadaada ka saaraa dhihi lahay siaa lagu soo dhoweyey maadaama wilaayada islaamiga shabeellaha hoose gaar ahaan kuunya barrow aada joogto nihow ani horta markii soo socdo wax badanaa ka aaminsanaay dadkan maxaa ka aaminsanayd Ihi, waa lagu xiraa Ihi, dadkaas haddaa u tagto waa lagu qasbaa xoriyad dhan heli maysa saasaa la yidhaha ani haatan waad joogtaa een, xorriyad ma haystaa alxamdulilah cid igu mashquulsho ma laha maalintii si fiicana laysoo dhaweeyey Een, raashin waa cunaa waa cabaa waa seexdaa cid igu mashquulays ma lahanbu marka ani aa imaada aad iyo aadaa laysoo dhaweeyey maasha allah dad wanaagsan waaye soo dhow magacaaga magacayga waa cumar macalin cabdulaahi cumarow halkee ka timid waxaan ka yimid baraawe waa yahay baraaw maxaad ka samaynaysay baraawe waxaan ka sameynaya waxaan ahaa ciidanka dowladda radidaan ka mid ahaa si fiican marka ilaahay mahaddii horta maanta waxaan dhex joogaa wilaayada si fiican goormee ku biirta markii ciidamada dowladda federaalka waxaan ku biiray een, caarafadan hadda aan soo dhaafeyno aan ku biiray wax tababaraa soo qaatay malaxa maxaa u xil saarneed marka haddaan tababar soo qaadan waxaan ahaa staff ya staff weyd nin la yidhaahdo nuur karkaar muxuu ahaa muxuu yahay marka een, taliyo daraawiish ayuu ahaa si fiican Een, markaad la joogtay ciidamada dowladda federaalka maxaa lagu sheegi jiray oo xarakada al-shabaab ka aaminsaneyd wallaahi horta maanta sidii macnaha aniga ee nalagu boorin jiray oo mar walba nalagu caqri jiray iyo sida maanta hadda aniga aa arkayno ishayna hayso horta labay kala yihiin isma laha maanta sharaf iyo karaamo maamuus alxamdulilaah nimco ilaahay waa saa noola soo dhoweeyey oo noola qaabilay say noo soo dhoweeyeen ilaahay jannada jannada ilaahay uga arsuqo wax hub ah ood la timaad ma jiraan may hub lama imaan si fiican waa yahay haatan ee deegaanka kunyibarow ee wilaayada islaamiya shabeellaha hoose ayaa joogta een, yaa kaa soo bixiyey oo kuu tashkiiliyey inaad ka soo baxdo safkaas
maya aniga qalbigayga ayaa ka imaatay hidaayadda allah igu soo degtay inaan ka dhex baxo ee, macnaha nabaddoonadaydii iyo macnaha waalidiinteydana garab ay igu siiyeen ilaahay khayr ha ka siiyo iyagana ilaahay ajar ha ka siiyo kulleyba horta waxaan ugu baaqayaa intii maanta oo muslim ama ama macnaha een, maxaa la dhihi jiray soomaali ah ridada iyo gaalnimada ay ku jiraan horta inay ka soo laabtaan ayaan ugu baaqayaa een, ugu horreyn soo dhow magacaaga sheekhay cabdi carbow waa yahay een, goormee ku biirtay ciidamada dowladda federaalka halkee ayaa ugu biirtay marka waxaa ugu biiray aniga xirno nac labada kun iyo labaati labadii maasha allah kulley haddan waa alla xaggiisa waan ka tooba keenay boqolkiiba boqol Eh, inkastoo maanta waalidkayga iyo odayaashayda garab igu siiyeen boqolkiiba boqol si wanaagsan haddana laygu soo dhaweeyey maasha allah tababar ma soo qaadatay ha waan soo qaatay tababar
ilaa iyo imsa ilaa iyo saddex bilood halkee ku qaadatay marka kulley eh, waxaan kasoo qaatay uganda dalka uganda dalka uganda kasoo qaatay weeraro ah ama dagaalo ah aad ka qayb gashay ma jiraan waxaan aan ka qaybgalo oo maanta iga iga horreeyey waxaa eed cusweyne kala cararkii ka sokan kuma laaban een, bal ka waran coos weyne maxaa idinku qabsadee Een, see wax u dhicin aroortaas bal ka waran kulley cusweyne markii oo dagaalkii meesha afjarkii ay ku dhaceen kulley aniga gurmud ahaan aa meeshii laba laygu geeyey kulley cararkiin anna aa ka mid ahay ka sokan meesha kama laaban sidii anna dalkayga aan ugu soo laabtay kulley dhicitaan eh, nin gadaal laga geeya ahay ani saas faahfaaxin ha goobjoog intaan u hayay dhimashii iyo dhaawac aan kala soo kulmay oo ba-an maanta aan la soo koobi karin sidii aanuna kusoo laabtay kulley maanta shacabkii micnaa ay sheegaday wax wanaag ee maanta niminkaas oo dhankooda la sheegi kariyay amni iyo waxaas ma jira waxaan ka aaminsanahay inaa bal oo diinba aana jirin iyo sheegaday oo dadnimo aana jirin aana laga dhaadhiciyay xil damben dadnimadii iyo diin la-aantan ee dhankooda ay noqotay ilaahay aniga nagu soo xanuuniyey kulley intii ay jirteen waxaan dhihi lahay inay ka tooba keenaan oo alla xaggiisa ay u soo laabteen maxaa kuu qorshaysan maadaama safkii dowladda federaalka aad ka soo baxday waxaa ii qorshaysan maanta inaa dalkayga aan joogo oo nabad diinteyda ku dhex jiro iyo adduunkeyga aan usii hor usii raacdo boqolkiiba boqol waxaan dhihi lahay intii meesha maanta ayadan ay ku lunsun ilaahayna ha soo xanuuniyo bal ilaahayna micnaa ay sheegadan towfiiqda iyo toobadan ilaahay ku soo celi ayagan waxaa ugu baaqi lahay maanta inaa meesha oo gaalnimo iyo dulinimo maanta ay ka jirto eh, alla xaggiisa inay u laabteen oo maanta ay tooba keenaan aa baaq ugu diri lahay intii meesha ay ku jirto فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني
guud ahaana intaas ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijka dhuuxa waraysiyada tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid dalmida waxaan idinku dhaafaynaa fii amaaniillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي